wasiirka awqaaftii arrimaha diinta dowladda federaalka soomaaliya mudane sheekh mukhtaar roobow cali oo ay weheliyaan madaxa guddiga arrimaha xajka doctor qadar xaaji daahir la taliyo sare yuusuf xasan mursal iyo xubno kale ayaa kulan la yeeshay wefdi ka socda dowladda qatar oo ku sugan dalkan sacuudiga kulankan oo ka dhacay deegaankan midna ee magaalada barakaysan ee maka almukarama ayuu la yeeshay wasiir mukhtaar roobow dhiggiisa wasiirka awqaafta arrimaha islaamka dalka qatar ganiim bin shaahin al ganiim waxaana dhanka qatar kulanka guubjooga axmed bin cabdalla almaxmuud oo isagu soo noqday guddoomiye baarlamaan oo horey ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo xubno kale ee dalkaasi ka socday kulanka ujeedkiisu ahaa isbarasho ayaa mas-uuliyiinta labada dhinac waxaa isla soo hadal qaadeen xidhiirka walaaltinimo ee labada dhinac sidoo kale xaaladda guud ee arrimaha xajka iyo xujayda maadaama ay kala hoggaamiyaan xujay ka kala socota labada dowladood soomaaliya iyo qatar ayaana ka dhexeeya xiriir qoto dheer oo ku dhisan walaaltinimo dhanka kale wasiirka awqaaftii arrimaha diinta dowladda federaalka soomaaliya mudane sheekh mukhtaar roobow cali iyo xubnaha wafdigiisa ayaa weli ku guda jira korjoogteynta xaaladaha xujayda iyadoo goobta uu ka degan yahay deegaankan mine ee magaalada barakaysan ee maka almukarama ay ka socdaan kulamo isdabajooga kulammadaasi sidoo kale waxaa qaybka madax kale oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ay ku jiraan wasiiro iyo xildhibaano iyo saraakiil kale waxaana inta badan looga hadlayaa hadba marxaladda soo gudboonaata xaaladda xujayda soomaaliyeed iyo sidii wax looga beddeli lahaa amaba loo korjeegtin lahaa xaaladda xujayda soomaaliyeed laba maalimood oo qura ayaa ka harsan dhammaystirka rugniga jamaraadka ama dhagax tuurka oo qaybka arrimaha xajka cali cabdulqaadir cali warbaahinta qaranka deegaanka mina magaalada barakaysan ee maka almukarama sacuudi carabiya